bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waan saaxiibayaal idil ahaantiin melbo aa joogtaan kusoo dhowaada warka barqoaalaba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha ka samaayo codka dowlad goboleedka jubbaland wararka aan ka helayno duleedka deegaanka mar kale aan ku celiyo saaxiibayaal wararka laga helayo duleedka deegaanka yuube gobolka sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in saqdi dhexe xalay deegaankaasi ay isaga baxeen ciidamadii maamulka somalilan gaar ahaan kuwa militariga ee ku sugnaa dadka deegaanka yuube oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadii militariga somalilan ay isaga tageen deegaanka islamarkaana ay faarujiyeen saldhigyada iyo fariisimihii ay ku lahaayeen deegaankaasi wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ciidamada oo wata gaadiidka nooca dagaalka ay ku wajahan yihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana la sheegay in ciidamadan ay ku biirayaan kuwa fadhiya nawaaxiga laascaanood oo lagu xoojinayo dhaqdhaqaaqan ayaa kusoo beegmaya xilli ay waddo in uu maalmaha soo socda magaalada laascaanood uu ka furmo shirka wadatashiga ah oo ay yeelan doonaan waxgaradka iyo dadka deegaanka gobolka sool sanaag iyo weliba cayn laascanood ayaa waxaa toddobaadadii lasoo dhaafay ka dhacayay banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen dadka deegaanka magaaladaasi oo kasoo horjeestay somalilan waxaana banaanbaxyada oo xoogeystay sababeen in dagaal uu ka dhaco magaalada islamarkaana halkaasi ay isaga baxaan ciidamadii somalilan ee horey u joogay wasiirka shaqada ee dalka qatar doctor cali bin sheekh alamari ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya biixi imaan cige oo booqasho rasmi ah ku jooga caasimadda dalkaasi dooxa warkan oo laga soo xigtay wakaaladda wararka dalka qatar ayaa waxaay labada wasiir ay ka wada xaajoodeen xiriirka labada dal iskaashiga wadajirka ee arrimaha la xiriira shaqada iyo shaqaalaha iyo hanaanka taageerada iyo horumarinta waxay kaloo dib-oogis ay ku sameeyeen wada shaqeyn dhex marta labada wasaaradood ee shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya iyo weliba qatar dhanka kale wasiir biixi imaan cige ayaa waxa uu ka qeyb galay shirweynaha afartan iyo labaad ee wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalalka carabeed oo ka furmaya caasimadda dalkaasi ee dooxa hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odhinka ayaa dhowaan meel fagaaro ah taageerayaashiisa ugu sheegay ina uusan aqoonsaneen madaxweynaha talada haya ee dalkaasi kenya william ruuto iyo dowladdiisa haddaba kenya oo ah dal ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa qaar ka mid ah waxa ay walaaca ka muujiyeen hadalka odhinka iyagoo ka cabsi qaba in hadalkiisu uu rabshado kenya ka dhaliyo oo ay dhacaan qallaase siyaasadeed qaar ka mid ah soomaalida ku nool magaalada nairobi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in xilligan aan lagu jirin wakhtigii olole oo kale balse ay tahay mid la sugayo dowlad cusub inay la timaado isbeddel weyn oo dadku ay ku qanacsan yihiin guud ahaan saaxiibayaal warkii barqo waa naga intaa warkan iyo wixii kusoo kordha waxaad maqli doontaan haddii eeba idmakowda duhurnimo maxamuud cali xasan oo aniga ayaa warka idin akhrinayay